halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaaggaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka mitrban iyo hirarka fiimyada ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan waa aruurnimo isniin ah bisha mey waa sagaal sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac farasle
arrinta ugu weyn waxa weeye in lagu tashjiiciyo in waqooyiga ameerika ardada joogtaa inay xifdin karaan qur-aanka kuna tartami karaan kaalimo waaweyn oo aan maraykanka ahayn ee hadda arday ka midana ay ka qayb galeen tartamada adduunka ka dhacayo marka waxyaaba aad iyo aad loogu farxo in raqbad la geliyo la jeclaysiiyo ahmiyadda ugu ballaaran waa taa weeye kaasi waxa uu ahaa tawakal yuusuf ismaaciil oo madax u ah guddiga tartan qur-aan akhriska ameerika ah waraysi ayaannu idinkaga haynaa qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenana dhegaystayaal waxaa ka mid ah daadad xooggan oo laga soo sheegayay agagaarka webiga tano river ee dalka kenya musharaxiinta madaxtinimada maraykanka oo ka hor yimid heshiiska t b b ee ganacsiga xorta ah iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan marka horese warkii caalamka
madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib ortogan ayaa ku eedeeyey xoogaga reer galbeedka ee dagaalka kula jira xagjirinta isis ee waqooyiga suuriya inay ku guuldaraysteen inay caawiyaan sidii dowladiisa ay ula dagaalami lahayd mintidiinta ku sugan halkaasi madaxweyne ordogan ayaa sheegay in lagu cidleeyay halganka ay kula jiraan kooxda isis kuwaasoo daadinaya dhiigga dadka shacabka ah ayuu yidhi iyagoo isticmaalaya qaraxyo ismiidaaminaya gantaallo uu sheegay inay kasoo gudbaan xuduudda dalka ah syriya ordogan ayaa hadalkan ka sheegay magaalada istanbul shalay oo axad ahayd hadalkiisa ayaa yimid maalin kadib markii mas-uuliyiinta ammaanku ay sheegeen in duqayn turkiga dhinaciisa ka dhacda ay ku dhinteen shan iyo konton qof waxaana weerarkaasi ay sheegeen inay soo qaadeen kooxa doonaya inay aargutaan cabashada ordogan ayaa calaamadii ugu dambeysay ee ah khilaafka u dhexeeya ankara iyo midooda yurub taasoo turkigu uu ugu baaqay in ay dib u habeyn ku sameeyaan sharciyadooda la dagaalanka argagixisada musharaxa madaxweynenimada maraykanka ee xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa shalay sheegay in uusan walwal ka qabin xubnaha sarsare ee xisbiga uu ku dhawaaqay inaysan taageerayn wakhtiga doorashada ee ay u badan tahay inuu la tartamo xogayihii hore ee arrimaha dibadda ee maraykanka hillary clinton shakhsiyaad caan ka ah xisbiga jamhuuriga ayaa ku gacan sayray maalqabeenkan madaxweynayaashii hore ee maraykanka george bush iyo wiilkiisa iyo madax kale ayaa caddeeyey inaysan taageerayn donald trump afhayeenka aqalka koongareeska ee jamhuuriga paul ryan ayaa hore u shaaciyey inuusan taageeri karin trump xaadirkan mudane ryan ayaa sheegay inuu marka hore hubinayo in trump ilaalinayo dhaqanka iyo mabaadi'da xisbiga jamhuuriga paul ryan ayaa ka biyo diiday hadalkii trump ee ahaa inuu joojinayo muslimiinta imaanayso dalka maraykanka musharaxan ayaa helay cod ka badan toban milyan doorashadii gobolada maraykanka dariiq cadna uga tegey musharaxiintii kale ee isu soo taagay xilka musharaxnimada ee xisbiga jamhuuriga hillary clinton iyo donald trump midkoodna looma duubin musharaxnimada jamhuuriga ee dimuqraadiga musharaxnimada jamhuuriga iyo dimuqraadiga balse waxa ay bilaabeen inay hadalla hawada isu mariyaan sidii ayagoo helay
maamulka afghanistan ayaa daldalay lix nin kuwaasoo lagu helay dembiyo ka dhan ah rayidka iyo ammaanka dadweynaha dilka loo geystay kooxahan argagixisanimada lagu soo eedeeyay ayaa ka dhacay xabsi ku yaala magaalada kabul axaddii shalay iyadoo uu amarkana bixiyey madaxweynaha dalkaasi ashraf gani sida xafiiskiisa uu xaqiijiyey v o a tallaabadan ayaa timid kadib markii qarax ismiidaamin ah bishii lasoo dhaafay uu ka dhacay caasimadda afghanistan taasoo ay ku dhinteen ku dhowaad toddobaatan qof ayna ku dhaawacmeen boqolaal kale daalibaan ayaa sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi rabshadaha ayaa waxa ay dhaliyaan badanaaba careed dadka gudaha ay qaadaan iyo weliba cambaareyn caalami ah gaana ayaa wacad ku maray in dardar la gelin doono jawaabta dhanka milatariga ay bixinayaan ee weeraradaasi ka dhanka isagoo sheegay inuu aqbali doono xukunada kala duwan ee lagu fulinayo kooxahaasi qaramada midoobena waxay sheegtay inay ka xun tahay fulinta dilka loo geystay dadkan lagu soo eedeeya dembiyada ka dhanka bulshada rayidka ah kuwaasi oo ay sheegeen inay tahay dembiyo culus balse waxay ku baaqday in la joojiyo xukunada dilka ah halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington wasaaradda maaliyadda ayaa soo bandhigtay shalay qalab cusub oo lagaga hortegayo in musuq maasuq laga sameeyo hanaanka maaliyadda ee dowladda federaalka warbixintan waxaa muqdisho inooga soo diray wariyaheenna axmed xasan colaad
wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayay soo bandhigtay sistamkii labaad oo dhammaan lagu gaarsiinayo hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalka ee soomaaliya qaabkii ay uga hortegi lahaayeen wax isdabamarinta ama musuq maasuqa waxaa loo yaqaan wasiirka maaliyadda ee dowladda soomaaliya maxamed aadan fargeeto oo maantay qalabkani soo bandhigay ayaa ugu horeyn sharxay ulajeedka loogu qaybiyey hay-adaha kala duwan ee dowladda runtii maanta waa maalin taariikhi ah waxaan galnay maanta wejigii labaad ee barnaamijka la yidhaahdo efmis oo aad saa u malayna aad maqasheen barnaamijkan waa barnaamij la hirgeliyey horaantii laba kun iyo shan iyo tobankii sanadkadii lasoo dhaafay oo loogu talagalay in lagu maamulo maaliyadda waddanka runtii nidaamkani markii hore wejigiisa hore wuxuu ku koobnaa keliya wasaaradda maaliyadda bangiga dhexe iyo maaragtay customka ama dekedda alxamdulilah waxaan hadda ku guulaysanay in systemkii aan gaarsiino dhammaan hay-adaha dowladda cid kasta ama hay-ad kasta oo miisaaniyadda maaragtay waddanka qayb ku leh waxay isticmaalaysaa systemkani systemkana waxaan geynay rugtii ay ku shaqeynayeen maaragtay maamulada maaliyadda ee hay-ad kasta taas micnaheeda wuxuu yahay waxaa meesha ka baxay waraaqihii inta lasoo qaado oo saf loo soo geli jiray oo maaragtay la sugi jiray agaasimayaasha oo maaragtay wasaaradda maaliyadda inay go-aanadooda ku aadan ka qaataan nidaamkani wuxuu maaragtay u sahlayaa wasaaradaha dhan inay meesha kala socdaan miisaaniyaddooda meesha ay marayso sidoo kale maxamed aadan afargeeto waxaa kale uu sheegay in sistamkani uusan ku ekaanaynin dowladda dhexdeeda balse la gaarsiin doono dhammaan maamulada kala duwan ee ka jira dalka runtii ma rabno inaan meeshan uu ku ekaado barnaamijka barnaamijka maadaama hadda aan ku guulaysanay inaan gaarsiino dhammaan hay-adaha dowladda waxaa noo qorshaysan in haddana waddanka oo dhan aan gaarsiino insha allah oo maaragtay maamulada dowladda iyo dowladda dhexe sidoo kale systemkan uu noqdo midkii isku xilaya inuu noqdo ayaan rajaynaynaa wasiirka maaliyadda ee dowladda soomaaliya maxamed aadan fargeeto ayaa waxa uu sheegay in barnaamijkani ay gacan weyn ay ka siiyeen bangiga adduunka barnaamijkan waxaa naga saaciday maxaa lahay bangiga adduunka ayaa taakuleyn fiican naga siiyey waan mashruuc muddo soo socday sayna socon doono marka maanta waxaan qaybinaynaa qalabkii lagu isticmaalaya systemka marka hore waxaan meesha geynay qalabkii telecommunicationka ama isku xirkii raadiyaasha aan geynay maantana waxaan noo waxaa noo suurgashay inaan u qaybino computero laptopyo iyo printeres inaan u qaybino hay-adihii dhan aan u wada qaybino oo hay-ad walbaba ay lahaato ugu yaraan saddex laptop iyo hal computer iyo hal printer ay ay qaadato ugu dambeyntii wasiirka maaliyadda ee soomaaliya maxamed aadan fargeeto waxa uu hay-adaha dowladda kula dardaarmay in sistamkani ay dhowraan kuna shaqeeyaan sidii loogu talagalay marka waxaan rabaa rabaa inaan loo dardaarmo maaragtay mas-uuliyiinta ka socda wasaaradaha in maaragtay iyagana gacan buuxda naga siiyaan wixii markaasoo caqabadaha ay la soo kulmaan inayna soo wargeliyaan waxaa jira tiam oo loo ama koox wasaaradda maaliyadda ka hoos shaqeeya oo loogu talagalay mashruucaani inay si habsame ah uu u shaqeeyo marka hadday jiraan wax caqabado ah ama talo ah oo maaragtay fududaynayo shaqadiina waxaan idinka rabnaa inaad maaragtay nala soo socodsiisaan waxaan rabaa inaan mar kale idiin hambaliyeeyo oo idinku mahadceliyo dadaalka aad nala dadaasheen dulqaadka aad nala dulqaadateen iyo maaragtay jidkan dheer aan soo marnay inaad idinkan gacan ugu siisaan annagana maaragtay waxaan ku dadaalaynaa in maaragtay dadaalkeena dadaal aan kusii darno aada u mahadsantihiin axmed xasan colaad v o a muqdisho
webiga tana river ee dhaca gobolka waqooyi bari dalka kenya ayaa fatahaad culus wada fatahaadan ayaa waxay barakicisa boqolaal beeraley ah iyo weliba xoololeyba iyadoo markaasi xoolo badanna go-doomisay maxamed faarax qaasim oo ka mid ah xoolo dhaqatada deegaankaasi ayaa sheegay in tiro geel ah ay kaga xaniban yihiin webiga tana river biyo uu soo daayay wuxuuna u warramay waryaheena maxamed faarax shire
waxaan joogaa meesha la yidhaahdo alooley isdhowraheeda oo gediga kale ee meesha daashan oo hilada la yidhaahdo baan joogaa hiladaan ku alooley markii la taagan iyo gediga kale iyo warkaa geela tuuran oo du- oo ciriiriga badade waa tahay maxay tahay marka geela meesha wuxuu u tuuran yahay dhibaatada aad noola soo hadashay geela meesha wuxuu u tuuran yahay waxaa la yidhi ciidan ninkii rabo ilaahay baaba kol hore la sheegay wixii la ciidan ciidan la rabo in lagu he- biyaa lagu halaagi lahaa sababta biya abboobow ka imaata marka biyahay ka imaatay bal noo balballaari waa noocee mawbigii baa soo butaacay sidee wax u jiraan geelan sidee buu meesha ugu jiraa geela asaga oo intuu subaxi soo arooray webiga aan u soo arooriyey weliba meel suud oo jara intaan u raray markuu soo katimay baan webiga ha u aroori iri webigii markuusa weli uu galin ee uu dhaxda sii socdo unbaa ilaahaygu weynaayo waaxidka ahaa wax ilaahay u cilmileeya meeluu ka imaaday aana ogeyn unbaan maqalay daryaan xaggaan ka imaanay kolay ka yeerahay oo roob ah macnaha aan roob ahayn roob ma horano war waxaan saan maamaxay saan u lahaynba markaasaan aragnay wax uun adiga yoomalqiyaamo ma ahe ilaa biyo uun adi yoomalqiyaamo adduun uun camal leh marka biyo socdo unbaa idin soo galay geeli bay hareereeyeen markaasay geeli idin ka qabsadeen saasaan u gartay geeri sidii asaga ahaa buu dam ku yidhi waa tahay annaga waxay noqotay marka waxay noqotay markii u dambaysay wax alla wixii ama dhul joogay ama sana harag ahaa ama duurjoog ahaa ama wixi ama annagii waxay noqotay intee geed ku yaallaa wixii faran kariya wixii ka soo dhacaba geel daa hadda marka geelaha dushooda aad saaran tihiin geeda dushood baan saaranna waa tahay marka een, geeli aad la jirtay ee adigu aad laheed ee xaniban ee meeqaad ku qiyaasi kartaan geel badan baa maqan oo anoon been kuu sheegaynin ba aa- dhoobada isagana meel kaga jiro meel loo mariya nafaas aan lagu dadelayna lahayn kiib un baan uun intaa ku soconnaa waa tahay dabcan tirada geela waad ka maamaagaysaa oo geeleedu waxaa la dhahaa ma jeclo in tirada geela ay sheegaan tirada geela hadda waxaa weeye maanta dan baa isheegsiin awal halahoodaan dhahahaye laakiin eegan hadda inta u daran labaatan iyo shan baa eegan yaa caaqiba aan lahayn oo adimahoodii ay kintaal sokora la ekaadeen oo ay dildilaaceen say u say u surnaayeen iskaba kordaadan hayeen waa tahay marka een, adigu marka ma geelaaga oo keliya mise darisyadii aad wada deganeedeen eh, sidoo kale een, halakadan way ku dhacday shan shan iyo lix neef oo geelayga ayaka uun dhaarta ayaa lahayd amar ilaah iyo kana uun gosha daaqahayo geelayga ku galay ma oge wixii derisyaha ahaa wix uun adiga uun aflameerkii kore intay ku galeen durbo uun la bixiyey iyo ma ogiye masiibada geela ay ku dhacday geelayga weeyo waxaa la dhahaa geeli bax faadumaa la dhahaa waa tahay geeli bah faadumo waa ay galeen oo iminka waa geedaad ka saaran tihiin maxay tahay marka eh, iminka waxaa la samayn karo oo is leedahay een, geeli waa lagu soo badbaadin karaa geeli asaga ahaa wax kor intuu istaaga qaadi karo dawladu waa wax xoog badana kor intuu istaaga arko qaadi karo oo meel dhigi kara dawladda hadday inna ay uun ay ay ma- ay maarayn karta ma ogiye haa wax sidaa u socdo wuxuu noqdaba hadduu dheer yahay hadduu gaaban yahay hadduu weyn yahay hadduu yar yahay ma geli kara hataa idinkan magaalada iyo kulli reer magaalo dhan ma geli kara annaka qomborsan ee cagaha ka dhimanay unbaa si xilli iyo si xaraar ku gelayno hataa haddii aad soo biijari lahaydeen hataad waxa foolxumadan soo arki lahaydeen meelaad ii maraysaan male idan mana xumbaari kari Eh, wixii la- la raaci jirayna ma geli karo adiga geeli baad hadda kor ka ilaalsanaysaa bal dareenkaaga ka warran iyo xanuunka ku hayo alla xanuunkii haya waxaa weeye labadii lugood hadda kor baan saa ugu hayaa dhulka ma dhigi karo waa uun meel uu saa sidii bilaawo uu geed u saafay iyo meel uu ku jiray iyo tu laga soo jiiday oo dhaacaan daadin oo intay dhoobadii gashay bacayra kararayso waa tahay marka ma ma- ma ma rag kalaa kula jiro oo een, hawshan kugula jiro mise keligaa baa meesha ku goodoonsan abow macaanow rag baa ila jiro oo wixii hadday geela lahaa waxaa weeye hataa meeshii ilmihii iyo bilcantii iyo ciddii meelihii ay tuuraayeen waa nacnay caloosha waxaanaka waxaan dhahanaa rag xiniyihiisa waa xoolo maxaa weeye waa unmood iyo noole kuwaasaan ku noolayn ilaahay baan ku noolayna kuwa ayakaaba meesha hadday hadday ku hareen waxaa weeye xiniyo ma hayna ca- saacadan aan kula hadlahayo kaasi waxau ahaa maxamed faarax qaasim oo ka mida xoolo dhaqatada deegaanka uu maro webiga tana river oo u warramaya wariyaha v o eda maxamed faarax shire
tartan qur-aan akhris oo ay ka ka qayb galayeen arday ka ka kala timid waqooyiga amerika ayaa ka furmay magaalada minneapolis ee dalka maraykanka tawakal yuusuf ismaaciil oo ah madaxa guddiga soo abaabulay ayaa waxaa wareystay wariyaheenna magaalada minneapolis maxamuud mascade ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey ujeeddada tartankan
maxamuud wuxuu soo bilowday barnaamijkan sanadkii hore oo waxaa ka qayb galay arday gaaraysa sagaashan arday oo kaalimaha kala duwan ee qur-aanka ilaa shan qaybood ku kala tartamayey sanadkanna waa sanadkii labaad arday aad u badan baa ka qayb galaysa sanadkan oo laba boqol iyo afartan iyo toddoba arday gaaraysa soomaali keliya kuma eka dadka muslimiinta ee waqooyiga amerika degan oo competition u furan weeye waa gartay marka waxaa tiri qaybo kala gedisan baa lagu tartamaya qaybahaasi marka ma da-bay ku xiran tahay mase heerka qur-aanka qofku uu ka gaaray qaybahaasi da' bay ku xiran tahay soddonka jus iyo shan iyo tobanka jusba ardayga ugu weyn oo inuu shan iyo labaatan sano jiro sidaasay marka ku tartamayaan ardada oo da' bay ku xisaaban tahay sida hadda ardayga juska ka qaybgelaya waa inuu sagaal sano u jiraa ardada marka sidaasay da'dooda u xisaaban tahay
waa gartay waxaa tiri waqooyiga america oo dhan ayaa looga kala yimid muslimiinta oo dhan ayaana ka qaybgalaysa ilaa iyo intee gobol ayaa looga yimid ama dal qiyaastii hadda ardada labada boqol iyo afartan iyo toddobada arday ka qaybgalaysa waxay ka kala yimaadeen gobollo kala duwan sida nashville chicago oo kale maryland oo kale ilaa waxaan qiyaasaynaa dhowr iyo toban toddoba iyo toban ilaa canada laga yimid toronto marka staedyo kala duwan bay ardadu inta xooggooda ka yimaadeen minneapolisna way u badan yihiin waa gartay mar in marba haddii ay tahay tartan sidaa u ballaaran oo muslimiintu ay guud ahaan waqooyiga america kasoo qaybgalayaan dadka marka xaakimiinta ah ama mataqaanaa garsoorayaasha ah ma waxa ay yihiin soomaali ma culimo kale ayaa ku jirta sidee ayaga laftooda aad kusoo xusheen dadka xukaamta ee arrintaa kala saaraya khibradahooda qur-aanka ay u leeyihiin ayaanu inta badan ku dooranay soomaali waxaa ka ah laba sheekh oo sheekhna hargeysa laga keenay sheekhna ka yimid gobolka chicago inta kalena waa culimo kale oo masaari u badan oo iyaguna takhasuska qur-aanka haysta meel sarena ka jooga sanadka horena xukaanka ahaa waa garta waxaad tiri sanadkii labaad oo la qabanayo weeye marka ujeeddada aad ka leedihiin sanadkii hore aad u bilowdeen sanadkan haddana mar kale aad ku soo celiseen ee la doonayo in laga gaaro tartankan quran akhriska ay maxay tahay maxamuud arrinta ugu weyn waxa weeye in lagu tashjiiciyo in waqooyiga america ardada joogta inay xifdin karaan qur-aanka kuna tartami karaan kaalimo waaweyn oo aan maraykanka ahayn ee hadda arday ka midan ay ka qayb galeen tartamada adduunka ka dhacayo marka waxyaaba aad iyo aad loogu farxo in raqbad la geliyo la jeclaysiiyo ahmiyadda ugu ballaaran waa taa weeye waa gartay qofka ku guulaysta ama kaalinta koowaad labaad saddexaad gala iyo wixii kaleba abaalmarinta ugu weyn ee aad bixinaysaan intay la eg tahay maxaase dadku abaalmarinaysaan caruurta abaalmarintu maxamed waa kala qaybo weeye sidoo kale ardada guud ahaan markaan faahfaahinkaa siiyo toddoba iyo labaatanka arday ee u dambaysa soo hartaa juska koowaad toddoba juska soddonaad toddoba arday baa soo baxaysa toddobada saddex arday baa waxay ku guulaysanaysaa ardayga koowaad ee soddonka jus toddoba kun buu helayaa juska labaad iyo second placekana wuxuu helayaa shan kun iyo shan boqol qaybta saddexaadna wuxuu helayaa afar kun iyo shan boqol afar arday oo kalaanu raacinay oo ku xigtay oo toddobay noqonayaan toddobada arday iyo qaybaha kala duwanee shashan ka soo baxay toddoba iyo labaatankaas arday iyo macallimiintii qur-aanka baray iyo waalidkii dhalay baa cimrada loo kaxaynaya lacagtaa abaalmarintana way helayaan iyo hadiyooyin kala duwan oo markaa marka laga yimaado hadiyadda ama abaalmarinta goonida ah mid caam ahaa jirto ilaa toddobiyo toban waalidiin iyo macallimiin aad kaxaynaysaan oo cimrada sacuudi arabiya la geynaya soo marka sacuudi carabiya la geynayaa oo soo cimraysanayaan si ay qalbigooda loo sii jeclaysiiyo qur-aanka waa toddobiyo labaatan arday iyo waalidki toddobiyo labaatankii macallin iyo toddobiyo labaatankii waalidka ah ayaa baxaya waa gartay ma wax sii soconaya oo abaalmarinta noocaasihi ee sanad walba markay aad qabataan ma sidaa bay u socon doontaa mase waa waxaad ugu talagasheen oo keliya sanadkan uun inaad abaalmarintaa samaysaan maxamuud sanadkii horeaanu bilownay ardadan ku bilownayna sagaashan bay ahayd sanadkanna waad aragta ardadu dadaalkooda laba boqol iyo afartan iyo toddoba arday ayaa ka soo qayb gashay marka sanadka ku xigana inay ka bataan bay u badan tahay saan rajaynayno marka waa arrin aan wadi doono insha allahu tacala hadduu alla subxaana wa tacaala ugu yidhaahdo kaasina waxa uu ahaa tawakal yuusuf ismaaciil oo u warramayay wariyaheenna magaalada minneabolis ee maxamuud mascade
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington xilli hadaladii donald trump ay la kulmayaan dib u eegis maraykanka iyo guud ahaan caalamka oo idil ah ayaa musharaxiinta labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuquraadiguba isku waafaqeen heshiiska transpacific partnership markaasi diidmadiisa heshiiskaasi oo ah heshiis ganacsi oo dhex maray toddoba wadan oo uu maraykanku ka mid yahay donald trump iyo musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga barney sanders iyo hillary clinton ayaa ka horyimid heshiiskan waryaheena jaamac buule jaamac farasle ayaa noo soo jeedinaya warbixintan waryaheena michael powman ayaana noo soo diray musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa yidhi heshiiskan transpacific partnership waxa uu burburinayaa warshadaha baabuurta ee ohio sidoo kale donald trump ayaa u doodaya qiimo jebin loo samaynayo badeecada maraykanka waana lafdhabarta heshiiska t b b ee uu ka soo horjeedo heshiiskan oo la saxiixay horraantii sannadkan welina aan dhaqangelin ayaa lagu wadaa inuu qiimo jebin u sameeyo ganacsiga ay isweydaarsanayaan waddamada ku xeeran badweynta basifiga balse aan soo dhoweyn ka haysan musharaxiinta madaxweynenimo ee maraykanka musharaxadda madaxweynenimo ee dimuqraadiga hillary clinton ayaa tidhi
waxaan rajaynayay in wadaxaajoodka t p p loo dhaafo maamulka cusub si loo xaliyo walaaca ay dad badani ka qabaan waana ka soo horjeestay markii aan arkay nuxurka heshiiskaasi xilligii ay clinton ahayd xogayaha arrimaha dibadda ee maamulka obama aad ayay u ammaantay heshiiskii transpacific partnership balse mucaaradnimadeeda wakhtigan ayaa u sal ah heshiiskan t b b oo ololaha doorashada uga soo muuqday mid caqabada dhanka kale aqalka cad ayaa ku adkaysanaya in transpacific partnership uu heshiis guul weyn laga gaaran yahay marka laga eego dhanka dhaqaalaha muhiimadda iyo dadnimada waxaanu soo bandhignay dood garaad suuban ku salaysan oo uu madaxweynuhu kula xaajoonayo kongareeska iyaguna ay aqbaleen ayuu yidhi afhayeenka aqalka cad si kastaba ha ahaatee labada aqalba midna ma muujin xilliga ay saxiixayaan heshiiskan
warbixintii wariyaha v o eda michael powman waxaa noo soo koobayay jaamac buule jaamac farasle halkaad kala socotaana waa v o a washington
markana dhegeystayaal xubintii sarafka iyo suuqa waxaa magaalada hargeysa inooga soo diray waryaheena cabdixakiin maxamuud shirwac kulanti wacaana wanaagsan dhammaantima dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubinteenii subaxnimo ee sarrafkii asxaarta suuqyada magaalada hargeysa iyo subaxan saaka ayaa sicirka sarrifyada lacagaha kala duwan lagu kala sarrifanaya amaba lagu kala qaadanaya boqolka dollar ayaa gacantiisa koowaada subaxan saaka lagu kala bedelanaya toddoba boqol iyo shan iyo konton kun oo somalilan shilina halka gacantiisa labaadna lagu sii kala iibsanayo toddoba boqol iyo lixdan kun oo somalilan shilina lacagta yuurada ayaa saaka laga dareemayaa sarukac kooban iyadoo boqolka yuuro gacanta koowaada lagu kala qaadanayo boqol iyo halka gacanta labaadna lagu sii kala iibsanayo boqol iyo afar dollar lacagta bawnka ayaa iyadana sida oo kale hoosudhac kooban laga dareemaya iyadoo boqolka bawna lagu kala sarrifanaya gacantiisa koowaada boqol iyo saddex iyo afartan dollar halka gacantiisa labaad amaba dambana lagu sii kala qaadanaya boqol iyo shan iyo afartan dollar iyadoo sida oo kalena boqolka bire gacantiisa koowaad lagu kala sarrifanayo koob iyo soddon kun halka gacantiisa labaadna lagu sii kala qaadanaya labaiyo soddon kun oo somalilan shilina boqolka dirham ayaa isna suuqyada saaka lagu kala sarrifanaya gacantiisa koowaad lix dolar halka gacantiisa labaadna lagu sii kala qaadanayo toddoba iyo labaatan dolar kunka faran ayaa isna gacantiisa hore lagu kala sarrifanayaa sagaal iyo soddon kun halka gacantiisa labaadna lagu sii kala qaadanayo afartan kun oo somalilan shilina dhinaca maciishada qudal daruuriga marka aynu eegnayo subaxan saaka ee suuqyada magaalada hargeysa kiishka bariiska ee kontonka kilogaram ayaa subaxan suuqyada magaalada hargeysa laga siisanaya afar iyo labaatan dolar iyo badha halka kiishka daqiiqda isna uu ka maraya sagaal iyo toban dolar iyo badha iyadoo sidoo kalena kiishka sokorta kontonka kilogaram isna suuqyada magaalada hargeysa lagu kala siisanaya sagaal iyo labaatan dolar halka jirkaanka saliidda ee toban litir qaadka isna suuqyada saaka laga kala siisanaya sagaal dolar iyo badha cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal mar kale waa v o a washington markana kaalmihii sugaanta codka macaan ee fanaanka xasan aadan samatar iyo heestii ku jir hadalka
ila caroobo kaliil daaye halaalac dhuldoog weynaya hubal caashaqaayi haliskeli naftayde caruuboo kaliil daaye halaalac dhul doogu hiraya hubal caashaqaagi halisgeli naftaydi hadal caafimaad qaba iga hub jacaylku abaabi maayo nasiibku hungoobi maayo hantina waxba waayimayni jacaylku abaabi maayo nasiibku hungoobi maayo hantina waxba waayimayni hadda aan dhamayne ku jar hadalka ku jar ku jar hadalka hadalka kuba jar hadda aan dhamayne ku jar hadalka ku jar ku jar hadalka hadalka kuba jar kuba jar kuba jar ibo deeq midhooda leh mareer hawrilan hariiriya waxaad haabanaysiyo himiladii bislaati hibo deeq midhooda leh mareere hawrelan hariiriya waxaad haabanaysiyo himiladii bislaati هذا في ما قبا ايقهو فرصتكو عبار مشيقيني حيانكو نقدي وي عرضنا كيابي ميني horseedku abaar ma sheegine hayaankuna geedi weeye caraadna ka yaabimayne cadda aan dhamayne ku jar hadalka ku jar ku jar hadalka hadalka kuba jar cadda aan dhamayne ku jar hadalka ku jar ku jar ku jar heestaasi ku jar hadalka iyo codka xasan aadan samatar ayaa dhegeystayaal gabagabo u ahaa idaacaddeenii aruurnimo waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo jaamac buule jaamac farasleh tan intaan dib dambe ugu kulmi doono dhegeystayaal idaacaddeenna soo socota saacadda xaggeena marka ay tahay kowda iyo barka duhurnimo oo ah barnaamijkii dhallinyarada dhammaan v o a waxaa idin leedahay nabadgelyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.